madashan oo afar maalmood soconaysa ayaa waxaa isla martigeliyey ciidanka difaaca ee dalka zambiya taliska ciidanka maraykanka ee africom taliska ciidanka maraykanka ee yurub iyo ciidanka difaaca qaranka ee gobolka north carolina ee maraykanka ka qaybgalayaasha ayaa isugu jira hogaamiyaal militari iyo garsoorayaal sharci waxayna diiradda saari doonaan dhinaca la talinta sharciga iyo kaalinta ay taliyayaashu ku leeyihiin marka ciidan la geynayo meel kale colonel max maxwell oo ciidanka howlgab ka noqday haddana ah la taliya dhinaca sharciga ah ee ciidanka africom ayaa sheegay inay muhiim tahay in la hubiyo in ciidanku ay xeerka raacaan markii goobo kale la geeyo ciidamada waxaa marmar la geeyaa deegaana aad uga fog kuwoodii waxaan doonaynaa inay raacaan qaynuunka waxaan u jeedaa askarta waa in lala xisaabtamaa hogaamiyaashu waa inay haystaan la taliyaal dhinaca sharciga askartana waa in la baraa inay mihnad yeeshaan ugu dambayn waxaan doonaynaa in dadku ay ciidanka ku soo yaacaan ee ayna ka yaacin ayuu yidhi maxwell ayaa sheegay in horumarinta mihnaddu ay muhiim u tahay in ciidan goob la geeyey uu hawshiisa si wanaagsan u guto markii ciidan lala xisaabtamo oo ay yihiin kuwo mihnad leh hogaamiyaashuna ay haystaan la taliyaal sharci markaa natiijadu waxay noqonaysaa in ciidankaasi uu hawshiisa si wanaagsan uga soo baxo waxayna yaraynaysaa in natiijo tabani ay meeshaasi ka soo baxda ayuu yidhi brigader general dan kuwali oo ka socda dalka malawi ayaa sheegay in kulanka zambiya lagaga hadlayo sidii askarta loo caawin lahaa si looga fogaado xadgudubyo xuquuqda aadamaha ah xilli ciidan dalkana la geynayo dalka malaawi ayaa isagu boqolaal askartiisa a geeyey dalka ay colaaduhu daashadeen ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxayna ciidanka malaawi qayb ka yihiin howlgalka ciidan ee bulshada afrikada koonfureed halkaas waxaan u joognaa inaan kobcinno awoodda annaga oo la taliyaal sharci ah si ciidankeennu uga fogaado xadgudub sidoo kale waxaan hubinaynaa isla xisaabtanka haddii xadgudub uu yimaado waxaan sidoo kale horumarinaynaa mihnadda maxaa yeelay haddii aan sharciga ku dhaqanno waxaa la inoo tixgelinayaa sidii ciidan mihnad wanaagsan leh ayuu yidhi madashan oo ah tii toddobaad ayaa la qabtay xilli uu maraykanku xoojinayo xidhiirka dhinacyada milatariga iyo amniga ee xulufadiisa qaaradda afrika kabtain bortia mogango oo ah la taliya dhinaca sharciga ah oo dalka swatini ka socda ayaa sheegay inay waajib tahay in la taliyayaasha dhinaca sharciga laga qaybgeliyo xilliyada ciidanka la geynayo dalal kale la taliyayaal sharcigu kaalin weyn bay ciyaaraan marka laga hadlayo talasiinta iyaga ayaa ku habboon marka la joogo go'aan qaadashada ha ahaado mid siyaasadeed ama mid militari la taliyayaasha sharcigu waa inay mar walba joogaan markii ciidan dalkan la geenaya ayuu yidhi dalalka qaaradda afrika ayaa la daaladhacaya degenaansha la'aan ka dhalatay xasaradaha ka taagan meelo ka mid a qaaradda gaar ahaan gobolka saaxil oo ururada xagjirka ahi ay weeraro ku hayaan